Kalluunkan oo haya aqoon isweydaarsi oo lacag ka bandhigaya waan la ka ansixiyay qorshe-hooleedka miisaaniyadda sanadka dowladda hoose ee degmada Barawa. Kalluunka welibaa ka qayb galaya ururada dhalinyarada iyo bilaanta degmada Barawa, qaybo shil duwan bulshada rayidka, odayaalka dhaqanka degmada Barawa, culmaawadiinka degmada. Onkoreynta iyo weliba kulanka daafuraya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha deegaanka ahna kusimaha gudoomiyaha maamulka degmada Barawe Cabdi Axmed Yuusuf ayaa faahfaahin ku biya kulanka.
barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay saa ogtihiin ayaantan oo dhan waxaa la aruurinaya wasaaradda arrimaha guduhu ay ku howlaneed sidii baahida degmada baraawe xogteeda loo heli lahaay loona aruuri lahaay wakhti badanaa la gelshay bulshadaanaa muddooyin badan iskaga timid waxaana laga sameeyey dukumiiti waxaa laga sameeyey buug si degmadan loo helo baahida dhabta ah oo ka jirta runtii baahidaas marka waa fara badneed kalluumaysigaa laga hadlay beerahaa laga hadlay ilaahay kuwi xoolahaa laga hadlay ayraboorkaa laga hadlay waddooyinaa laga hadlay loogaamada iyo biyomareennadaa laga hadlay dhammaan iyo ganacsigaa laga hadlay dadkan inay u baahan yihiin maalgelina laga hadlay waxaa laga hadlay baahidu aaday u fara badneed dukumentigeedina waa la sameeyey kulankeennan ujeeddadiisiiyo isku imaatinkiinna wuxuu yahay maadaama baahidaasi ay fara badan tahay waxaa laga yaabaa inaan hal maalin la qaban karin baahidaas dhammaanteed hal maalin aan la qaban karin aysan suurtogeli karin wuxuu maanta marka kulankeennu yahay baahida ugu daran degmada baraawe haddii la helo hal barnaamij baahida ugu daran ee mudnaanta koowaad leh oo ay dooro lahaayeen in wax laga qabto waa midde iyo baahida labaad oo ugu daran haddii la helo mid labaad waa midde iyadana sidaasoo kale mudnaanta say u kala leeyihiin bulshada marka iyagaa laga rabaa marka qodobkaasaa noogu daran qodobkaas kalea noogu daran kaasaa noogu xiga waxaa laga rabaa bulshada inay doorato odayaashii dhaqanka waa joogaan iyo waxgaradkii culummadiina way joogaan haweenkii waa joogaan dhallinyaradii waa joogtaa golihii deegaanku waa joogaan dhammaan bulshada dadkii indhaha u ahaay waxtarka u lahaay oo wax u dhehi lahay way joogaan dadka la raba marka inay maanta fikirka saliimkaa soo saaraan waa ayaga annagana ka maamul ahaan insha allahu tacaalaa arrintaasaan hirgeli doonnaa gudbini doonnaa a soo saartaan aad iyo aada u mahadsantihiin hawshuna waa noo furan tahay
kulunkan ayaa qaban qaabadiga wasaaradda arrimo gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo lunku hadalaya qorshe-hooleedka miisaaniyadka sanadeedka dowladda hoose ee degmada baraawa si wallanku qabada baahiyaha ku jara deegaanka